ta ku mid ah xaafado magaalada baydhabo oo laka magacaabo xaafada tawfiiq iyo weliba ku kahaydaba goob laka gado shidaalka waa inuu sabay dhaawac iyo khasaare hantadeed waa ina ka dhaawacmay sidogafo waa ina meelaasayka gubaday sidogobod ganacsi oo ka ku mid an usahay bakhaar shidaal laka gadow guddoomiyaha xaafadda maxamed maalin isaayo weliba usu ku hadlay khasaaraha usujaysidii dabkaasi ku kay xaafadaasi khasaarada aan inta ka dheedi dadka olle oo xoolaqaasay iyo guryaalkasay le horsabar iyo imaanakasi waliba waan dhibaati deerti horta sabraa kusi waa qornaayamu marka hore khasaarada iyo deerti yoona ka sabraano ilaahay aan qorey ka sabraan tiidiya kale khasaarada inta dheedi wayba waan guryaalkii oo dukaamada haayan oo xaafadun tawfiiq haayan gaar ahaan suugun cunay e wayba waabayha ka bilaawday fuustiyaal oo nafta e iyoo qarahan dhibaatada oo had inta ka dheedi kolley guryaalkun yoo sabab haayan dabki waana gurnid faydhalaka suubi alxamdulilaah damiis way ku guuraysidii umadkeel walma ka deerna dadkii guryaalkasi iyo dukaamadaasii lahaayan dhibaatada deerti ilaahay sabarku sii karayshoon wal kheer gabaanahaangeliye saasoo kale guddoomiyaha oo hadal jeywed yo ku odsiday bulshada soomaaliyeed inta dadkun iyo hala deran gurmad si oon lamid noqdaan dadka kale ee ganacsatada in dadkun wallaka sabri waliba walahoob sansandeedati meelaraasidiiyo manhaabsa dadkun oo yoolay kuhundursanaayeen oo naafaqadii yoolehaayan oo khasaarada untae deerti waliba fadaanaha een haan ay haan marko laakiin intii tiyo ka to kan hada kan lan lamar haa qalbiyo ka suubade hadii aan iyo ama leeyahay aduuran alxamdulillah wala wax fadaanaha ee in hurta lahan gurmido wala ilaahay aan ka targalay oo ilaahay aan alaf in lahan gurmido si degdeg aan lahan gurlan keeraatay dukaan kale ka beeray oo dukaan yeenu gubiday heraatay diis baa dambiye dansanta heraatay baa wala usad la kaan walaay wala darsiisima taasna gargaar ilaahay ku fadaana dawladda iyo tay bulshada oo een heer bay dhawo inaan ku baahno dabkun yaakiinka hore ee sanadkan uusukukaha guda magaalada baydhabo wali usahaay ku khasaaro usajaysadii